بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب يالا ميل كسيسين روغان يوسي كستونين لغايتان ولبه ودسين كلنا همين فيلا hakadhowaada barnaamijka kulanka warsan oo hamiin kastaba wakhtigan oo kale aysan ku dhugunsataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobada uu ka barnaamijka kulanka warsan isan ka dheegi doontan oo aan uga socdaalena siinkahay waliba ku mid aha baarlamaanka caqalka sare ee dowladda federaalka soomaaliya oo si kuleel unku hadlay weerarkii laga qaaday minka cabdiqaydiid awaale oo ka tirsan ah baarlamaanka caqalka sare ee dowladda federaalka soomaaliya hataba baarlamaanka caqalka sare arrintaasi qalgalantedhee ka abuurti oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta wasaaradda arrimo gudo maamulka koonfur galbeed soomaaliya weliba sheegday anti dhowaan bilaabo doonta dhisowka golo deegaanka degmada baydhabo iyo baraawe yeedona sheegday anti wada talladow iyo lisuubiyaasi odayaalka dhaqanka iyo ururada bulshada rayidka koonfur galbeed soomaaliya hataba maysheene anti wasaaradda haddii sheegda anti dhowaan la bilaabo doona dhismo golo deegaanka magaalada baydhabo xarunta gobolka baay sidaase anka kalsoonada koran shacabka ku nool magaalada baydhabo yeedo la ogye yeedo la ogye qaabka langmari dhisowka golo deegaanka degmada xudur iyo degmada berdaale oo ka barnaamijka kulanka warsan yee ka dheega doonta saas oo kale welibaysan dheegi doontana sheekh cali waajiisa oo sheegay anti lang aqbala doona anti dalka rugan ciidamo an shaqeeyow dalalka shisheeyaha isla maraxantaasna qeybun ku nagada doona ammaan sugowka gudo dalka soomaaliya hataba maysheeni anti sheekh cali waajiisu saarantaasi ku hadala xilla la sheegaya cabdi qaydiid anti weeraren ciidan iyo towbaran imaaraadka carabta oo rooga magaalada muqdisho uu ka barnaamijka kulanka warsan iyo saas oo kale ka dheegi doontan hay-adda culimmada soomaaliyeed weliba bayaanha ku saartay xaaladda siyaasadeed ee xataka jarta dalka soomaaliya maysheeni anti hay-adda culimmada soomaaliyeed farolagala siyaasadda dalka soomaaliya guddiga difaaca baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya weliba ku shiray xiisado beled xaawa iyo weerarkii guriga misaminkii cabdiqaydiid awaale ee maalintii shalay laka qaaday barnaamijka kulanka warsan yee ka dheega doonta saas oo kale welibaysan dheega doontana dowladda soomaaliya oo ku hadalay shalgadadowka xayawaanaadka lankasowda diinka hataba maysheene anti hatada diin bees badan lakagadada isla maraxantaasna ugaarsigay lankooya qeybo kumida deegaanada koonfur galbeed soomaaliya dadka shabeellaha hoose sida dhegjoonka teegan arrintaas oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo kukubogda doontan saas oo kale weliba uun siinhayna guddoomiyada deegaanjay bannaanroog ku ah ee deegaanka ceelboon ee gobolka bokool oo ku hadalaya tiro iyaaleh oo ka amuday degmada waajid ee gobolka bokool isla maraxantaasna cudurka jadeecada kadhiya mise hilmasada xillaha dadka ku kooyi deegaanka ceelboon iyo marti kayin degmada waajid hataba guddoomiyada degmada waajid martida ka ee isla maraxantaasna deegaanjay bannaanroog ku ah maysheeni anti arrintaasiisu ku hadal ooga barnaamijka kulanka warsan qodobadaas iyo qodobo kale iyo ka dheega doonta barnaamijka intiisa dareer waliba siin saaray waana siinla dareeri doonay anigoo maxamed aadan cabdullaahi maxamed socdaal ah dhinaga farsamada waliba galan gwiin ii sii doonay saaxiibkayga bilaal yare ha ka dhowaada markel iyo markale barnaamijka kulanka warsan hamiinimo isniinka galaasuu taarigdana ka eedanta soddon iyo kowda bilo diseembar ah ee sanadka labada kun toban iyo toddobada magaagay socdaalu idaacaddu warsamow farsamada bilaalyarow weliba hawada siinkulana hamiifayla baarlamaanka caqalka sare jamhuuriyadda federaalka soomaaliya weliba si kuleelyoon ku hadalena weerarkii laga qaaday hooyga cabdiqaydiid awaale kaasi oo ka dhihi magaalada muqdisho xubno golaha aqalka sare ee dalka soomaaliya weliba geega kulinjo iyo kuweeldana magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya welinan ku hadalena weerarkii shalay ciidan la sheegay antii hataw bareen cimaaraadka carabta iyo ka qaadeen mise angalen hooyga mise minka cabdiqaydiid xubno aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo weliba si kuleel yoon ambaarayana falkaasi yoogona yoogana eedeen ilinku saari ciidanka walin iyo sheegayna anti arantunnanan baahanayn isla maraxantaasna lala xisaabtamo doona golo aqalka sare ee dowladda federaalka soomaaliya weliba dhinaga keliyo ku hadalana miisaaniyadda sanadka labada kun toban iyo siyeedka oo isla maraxantaasna iyo hore hangmarti baarlamaanka aqalka hoose ee dowladda federaalka soomaaliya haddaba xubno aqalka sare oo dood ku leelah arrintaasi ku waalida weliba hadaljo ku mid tahay
ayaga bilaabeyna marka doodan bilaabeyna waxaan u yarayaasan sheekh yuusuf goolle ugaas بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم gudoomiyaha aqalka sare ee senatarada bada saxaafadda habdhowraha iyo muxuu ahaa maamulka aqalka sare waxaan ku salaamaya salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaamka bacdi waxaan u malaynayaa maalmo waxaan ajanduhu yahay wixii ka dhacay muxuu ahaa guriga senator cabdi xasan cawaale shalay wixii ka dhacay dhacdadaasu runtii shalay keliya ma dhicin waxaad la socotaan toddoba iyo tobankiina dhacdo kala dhacday haddaan gadaal ugu laabto waddanka aan hadda joogno runtii wuxuu ka yimid meel fog waxaad la socotaan dowladdii naga burburtay waayaheedii dambe in saraakiishu ciidamadu taliyaashu ay gacmahooda ku wateen maxkamadda taasoo dadka shacabka argagax badan gelinaysay mas-uuliyadda dowladdana sometimes argagax gelinaysay oo laga yaabo nin taliyaa intuu muxuu ahaa markii tabaduur kaceen xoog fara badan isticmaalo inaysan dhicin wax sharciya iyo wax nidaama ee qabanaya inaysan jirin taas waxay keentay dadkii inay sharciga ka shak inay muxuu ahaa ayaga iyo dowladdu shaki soo kala dhex galo dadkiina ay muxuu ahaa ay u gudbaan inay qoryo qaataan oo jabhado iyo meesha ka bilaabo dowladda mida qaalidan ugu ahaydna ay meeshaas ka baxay waxaa la gala waqti adag oo muxuu ahaa ninka qoryaha badano ama ciidamada badan haysta uu madax dalka ka ahaa jiray uu rabo inuu dalka madax ka noqdo dadka soomaaliyeed ay aqbali waayeen taas maanta waxaan joognaa in maxaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi xumaanka weligii aan bistoolad yeelan inuu intii la doorto dalka madaxweyne ka yahay nimanka ciidamada faraha badan haysta jirana aysan wax maxaa muxuu ahaa mansaba aysan ku aysan ku helin qoradii iyo awooddaas toddoba labaatan sana ka bacdi in ciidamadii iyo muxuu aha shacabka kala shakiyaan in saraakiishu haddana ay sharciga gacanta ku qaataan wax maxkamadu qabanaysa aysan jirin waxaan isleeyahay ummadda soomaaliyeed ma aqbali karto madaxweyne mashala wixii dhacay aad buu uga hadlay ra-isul waaruhu ka hadlay dad saraakiida waa loo xiray laakiin waxaan rabaa waxaan soo jeedin lahaa inaysan ku fillaanayn dadaa loo xiray ee meesha aan rabno ay tahay in maxkamad cadaalada la soo saaro ciddii ka dambaysay sababta gurigaas loo weeraray shalay anigu waxaan tegey markii dhacdo waxaan tegey meeshaas dadkiiyo waxaan tegey runtii aada u argagaxsan oo shacabkii oo dhan meesha dad fara badanaa yimid cidda kuweydiinaysa ugu horreyda waxay kuweydiinaysaa yaa haddana ku xigoo la geli doonaa oo muxuu ahaa senator iyo xildhibaana halkaa marka shacabka in kalsoonida dib loogu celiyo dhacdadii hore dhacday siday baxnimaha laysku dacweeyaa in soomaaliya sharcigu shaqeeyo aadaan usoo dhaweynaynaa ma cabdiraaxi jibir la dacweeyo maxkamaddu sii dayso haddana raxfaan laga qaato lees celceliyo lees dacweeyo arma waxbuu helayaa aan waxbuu weynaa taasi waa sharci ilbaxnimaha oo loo baahan laakiin waxa ayaan daraa inaan dhacdadii dhacday iyo saraakiishii meeshaa falka geysatay iyo dadkii la xasuuqay inaan hal qof loo qaban waxay sahasho haddana in guri caddaxas cadaalad la galo waxay haddana sahalle in biri haddana guri kale la galo waa in qofka dambiilaha haddii saraakiisha saan ku hor u yidhi aan sharci qabanayo xakamayna aysa qabin waxaa qasbaysa in adigu madaxdu xataa in saraakiil ciidamada ka baxa ka baxdo marka ma rabo inuu ila sii fogaado sida dowladda ay shalay muxuu ahaa madaxweyne iyo ra-isul wasaare iyo loosuuda xil qaamay oo loo soo xiray runtii aaday arrin lagu qanci karo tahay waxaan markaas ku soo koobi lahaa in loo yeero wasiirka amniga oo wax laga weydiiyo dhacday toddoba iyo toban ka dhacday iyo midda shala dhacday kow laba waxaan raba waxaan soo jeedinaa in loo yeedho muxuu ahaa wasiirka cadaaladda sida cadaaladda aan rabna inay noo shaqaydo ay maanta tahay ma cadaaladdan wax su-aalaan laga weydiiyo in aan waxa xasuuqa halkaa ka dhacay aan hal halsalkaa loo qaban waxaan kaloo isleeyahay xeraabiyuhu runtii dacwuu soo oga xaquu le السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan leeyahay qodobka laga hadlay laba ajin- oo arrinta laga hadlay oo ah arrintii ku dha- ka dhacday guriga senator general cabdi xasan cawaar qeybgiid dadka ku baxay oo senatarada ka mid ahaa ayaan ku jira aniga halkan dhibaato ayaa ka dhacday runtii cabdi qeybgiidna wuxuu ku ammaanan yahay arrinta sida uu dembeeyey iyo siduu arrinta u xasilay aad ayuu ugu ammaanaya waxaan leeyahay cabdi xasan in la yaqaano maanta waaye jenaraal ah senator ah madaxweyne goole soo noqday Eh, waxaa inta laga dhawaajiyey aawey xasanadii labada gole sooma waxay tiraa debiga weysi gowrac debiga ha kuquus qaas cabdi xasan waxaa ka horreeyey si fagaaraha inta idaacada isku yeeray waxaa la yidhi xildhibaanada hebel iyo hebel ha laga qaada xasaanada taas ma qabto dastuurka ma qabo anshaxa iyo xasaanada mas-uulkana ma qabo af waa lasoo dacweyn karaa laakiin in la yidhahdo meel fagaara ha loo qaado mas-uuliyadda xilka ha loo qaado ma qabo waxaan leeyahay taa horey u dhacday maantana waxay maraysaa senataradu guriga senatarka waa la galay madaxweyne waa ka hadluu ku mahadsan yahay laakiinse jawaabtaas mama anfacda saas leeyahay cabdi xaasan waxa ku dhacayna ma aha asi kuma dhicin qoysna kuma dhicin qabiilna kuma dhicin qarankay ku dhacday anigu waxaan qabaa arrinta ayada ah ee, annaga imaaraadna nama soo weerarin gurigiis ma weerarin de imaaraadna dowlad andirisna walaalo nahay wa ma garanay hadda annaga imaaraadda ciidan nooma haysta shuqalna kuma lihin taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida waa madaxweyne jumhuuriyadda federaalka waa sa ayaa laga rabaa inay jawaab oo ka bixiyaan afar ilaa sax saacaddan wax loogu bixin wayno ma garanayo aniga idaacadaha idaacad kamid muqdisho waxay tirahdaan afdawan waa dahab halaas ka dhigata arrinta ma afdawan waa dahab ku dhamaata si u socota waa in waxaan aan- aan waan soo jeedinayaa wax lagu qanci karo oo maanta qaranka uu ku qancin karo inay dowladda ay ay la imaado xukuumadda la imaado afar ilaasaa wixii la keeni wayne Ee, afartan iyo kow waxaa leeyahay ciidamo ayaa la xiray askariga amaruu meel ku aadaa sargaalkan amaruu meel ku aadaa iskama aadi kara cid meel aadi karta ma jirto anu waxaan qabaa mudane guddoomiye in loo yeero wasiirka amniga iyo wasaaradda gaashaandhiga wasiir gaashaandhiga iyo taliyaha xoogga dalka in loo yeero oo arrinta wax la weydiiyey maxaa yeelay xasaanadda uu xildhibaanka xambaarsan yahay midka madaxweynuhu xambaarsan yahay oo raiis wasaarahu xambaarsan yahay oo wasiirka xambaarsan yahay ayuu xildhibaankan xambaarsan yahay wallahi baan ku dhaartay maalintan hadday dhammaatana waxaan idin sheegaa xamar joogus maayo nin walba ama ciidan raas ama amadka carar horta ma sheegay maxaa yeelay cabdi xasan wuxuu ku dhacay qarankay kuwada dhexeen saddex boqol iyo labaatan iyo sagaalka xildhibaan labada golayna ku dhaceen horta ma sheegaa waa arrintaas waa in arrintaas aa meel la saaraa waa in xukuumadda ay caddaysaa waa in lasoo istaajiyaa mas-uulka arrintaa ka dambeeyey gurigaas lama garan waynin sargaalka galay amru ku galay askari amru ku galay wax lagu qanci kara baa fartii kuwa askar la eedeejiyey laguma qanci karo meeshii dadood la gashay waa in la caddeeyo liila hebel iyo hebel la gashay waa kan yidhaahdo ilaa saacadan wixii loo cadda weyn anigu waxaan isleeyahay waa afdaban waa dahab inuu ku dhammaa arrintaas waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo inuu warbixin cad ka soo saaro afar ilaa saac warbixinta lama keeni weyno annaga haddii imaara imaaraadna annaga ciidan uma dhiibanin tadan dalkan madaxweynaha mas-uul asaa loo dhiib asaa loo igmaday asaana mas-uulka ah ma ogeen cid isyeelisa ma jirto taataa ayaa nagu baxayaa arrinta labaad oo ah bay- ee kis- ee baalkii buuraxa oo ka jirta ee, aad bay shacabka isu mahadsan yihiin laakiin waa mahadsan yihin keliya maahane shaqaa nagal rabaa dalka anagaa mas-uulka ah waxaan guddiga soo jeedin lahay guddi in loo saaro intaas xita ay aadaan dalka ay aadaan gobolka ay tagaan waxa meejir ay kasoo warbixiyaan shacabka waxaan la qaybsano maxaa yeele annaga shacabka ayaan mas-uul ka nahay shacabka ayaan u dhaaranay ayagaan makalnaa ilaa sacaartaas inta idaacadaha la soo bandhigay oo siday qorayeen dowla- xukuumadda kama hadlin wasiirka gaashaane kama hadlin kii arrimaha gudaha kama hadlin kii amniga kama hadlin darbiga waa socdaa inaan isku fiirsano halkan kan aan ka cambaarayna e- e, gabar masaakiinna iyo wiil masaakiina dhagax fuuraayo oo taangi ku tuuraya dhan waa cambaarayna waxa waxa ka jira maaha arrintaas waa inay xukuumadda isagu dhaqsaha badan ay jawaab midda ka soo bixisaan annagana waxaan soo jeedin lahaa guddoomiye arrinta guddi in loo saara loo qaybsada arrintaas caam loosoo bandhigo j- laga- laga- lagana qaato mowqif maysan laga qaato maxaa yeele maanta golay shacabku waa xiran yahay aqalkan ayaa furan mas-uuliyadda dhacaysa oo ciduba ku dhacaysana waa inuu ka hadlo aqalkan laga rabaa waxaan marka mar labaad iyo mar saddexaad aan u hambalaynayaa da- shacabka ree buulo xaawo waxaan leenahay garabkiina ayaan taagannahay inaan ku baxnan waa soo jeedinayaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu midana guddoomiye senatarada xogayaha iyo nidaam- nidaamayaasha ee warfaafinta ama ee, qoladan ee, maxay ahaydeen ah, dhammaantiin wada salaamantiin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu marka ugu horeysa waxaan filayaa hadal hadal ma dheera intii nuxurka lahayd oo wadhna waa la wada yidhi waxaan akidayaa laba shay oo ah marka ugu horeysa wixii shalay dhacay may ahayn wax ku dhacay cabdi qaydiid waxay ahaayeen wax dhammaanteen inagu wada dhacay marka telefoon kusoo dhacay cabdi qaybdid waan wada taagnay gurigiisa telefoonku kaga soo dhacay waxa aan aada iyo aada ugu faraxsanahay in ilaahay sidii loogu talagalay sidii dadkii arrintaa doonayay igu talagaleen inaanay u dhicin oo ahayd cabdi qaybdiid oo reer ka soo qaaday airbortka oo halkanna laga sugayay inuu ka leexday isagu uu halkan yimi laakiin dhib badan ay dhici lahayd haddii halkaa uu joogo amaba lagala takhalusi lahaa mahmaa kaana siday doontaba ha ahaato waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa inaanay wixii shalay lagu talagalay aanay dhicin oo shar badan aan u arkay inay dalka soomaaliyeed u keeni lahayd sidii u handalgareeyeyna aada iyo aada baan ugu mahad celinaynaa kow shirguddoonka aqalka sare iyo xubnaha aqalka sare ee senatariska waajib midaysan baa wada saaran nin iyaga ka mida oo xasaanad leh oo baarlamaanka dhammaantii ka golaha shacbiga iyo ka kalaba ayaa lagu gatay oo xasaanadiisii iyo reerkiisii iyo carruurtiisii lagu gatay taasi mid cid baroordiid ka keentay iyo cid hadal ka tiri midna ay wax ka anfacaysa maaha nin gabiyo soomaaliyeed baa wuxuu yidhi haddaan buga kuu kordhaa garaad mooye haddaan gabow buga kuu kordhaa gabow mooye ku tarin garaad iyo waayo arag ina waxma dhaantid geed dadka soomaaliyeed haddaan garaadhow kordhahayn dariiqyada loo soo maraya iyo kuwa iyagu isu soo marayaan ee mar walba qaldan yihiin waa dhibaato waxaa anigu aan leeyahay kow arrintaas oo meel ciddii la saaray loo xukumo oo la soo joojiyo halkaa mooyaane sida ay arrimuhu ahaan jireen weligeed iyo allaheedba guddigay u saaran tahay matay mas-uuliyiintaa guddi u ah cidda dabagelaysaana waa cidda hay-adaheen ee ku shaqa leh ama golaha ha ahaato ama jesha guddoonka ha ahaato mid loo kala hadhaya ma aha mid caddaara u saaranna ma aha waa inaynu hellaa ciddii salkaa geysatay qofkii nagana geysanay dhammaan aqalka oo dhan iyo soomaaliya oo dhan ay geysatay in si degdega sharciga loo horkeeno ciddii doonta ha adeegsatay siday doonta ha ahaato suurtagalna noqon mayso foran edsec hay-adaha nabadgelyada iyo kuwii difaaca iyo kuwii dhammaantood inay yidhaahaan wax la yeelo wax waraanu ka haynaa ma jirto miyaynu garaysan karaynaa taa suurtagal maaha caqligana ma qaadan karayo waxaan leeyahay waa in la helaa oo aan la baadi doonin la helaa si degdega loo helaa oo waajibka ay leedahayna la mariya taasaa ah badbaadada dadka oo dhan ciddii markaa ka wadahaydna ay ku mudanaysaa ciddii kalena ay ku badbaadaysa qodobka labaad waxa weeyaan waxaan u malaynayaa nasiib darrada dalka soomaaliya ku dhacday meel kasta oo ay soomaaliya tahay inanka jooga saydac iyo ka jooga dabal xaawo damaqii ka dhaxayn jiray waxaan malaynayaa mala inuu imakaasi kala yahay dadka kuwa dhulka kuwa jukunka ku jiriyo kuwa tuqooga ku jiriyo kuwa nool dhaxalkii looga tegi lahaabaa maanta la qaybsanaya sidii imika senatarkii ugu horeeye sheegay maxamed xuseen waxbaa lagu goosanaya ama boqol mitir ha lasoo galo ama shan mitir ha lasoo galo wax ka badan oo shishe oo wixii la isku haystay ah oo badii ah ayay u socotaa ninkii garanayo ha garan ninkii aan garanayno ha garanin haddii laga aamusay oo goliyayaashu ka aamusaan ama hay-adaha ku shaqaley ka aamusaan ama ciddii kulay ku shaqaley ka aamusto ama shacbiga soomaaliyeed waajibkoodii waxaan ka aamusayn inanka dhagaxa horta la hortaagan iyo islaanta dirka la hortaagan baa ayaa waajibkoodii gudanaysa mana dhici doonto waxaan leeyahay ciddii la xisaabtani lahayd ciddii shaqadeeda gudataa waa golayaashan hadalka sare iyo golaha shacbiga baarlamaanka federaalka soomaaliyeed weeye inay cidayowdu shaqadooda dartay cid kastaba ha ahaato ama ay arrintaasi gasho ama taa darada ka wada ha noqoto ama wax ka qaran weyda ha noqoto in lala xisaabtamo waxaan hadalka ku soo dhamaynaya kusoo gabagabeynayaa mudane guddoomiye arrintaasi waxay u baahan tahay waajib culus inaa ka soo siisaan ciddii la doonayo ha loo adeegsado ama guddiyada ku shaqada ha ahaato ama cidday doonto ama hay-ada ha ahaato in war culus oo degdega laga helo ciddii kolkaa samaysay lagana dabagalo in waajibkeeda la mariyo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
mudane guddoomiye intaa waxaa ku dhammaaday doodihii iyo soo jeedintii sanadarada aqoonsigaroona aada iyo aada mahadsantihiin waa mahad ballaaran aan usoo jeedinayaa mudanayaasha golaha sharafta leh doodii wanaagsaneed ay ku sameeyeen dhammaan qaybihii ajandaha maantay aqalka hor yaalay doodii halkan ka dhacday gunaanadkeedii aqalku wuxuu u bedeli doonaa fal iyo waxqabad waxaan si gaara hoosta uga xariiqayaa wixii shalay ka dhacay guriga senator cabdi xasan cawaale qaybdiid anigoo ku hadlaya magaca golaha waxay arintaas ahayd ku-xadgudub sharciga ah sharci daro waxay aada iyo aada arintaas shalay ay meel ka dhac ugu ahayd qodobka dastuurka toddobaatanaad iyo qodobka toddobaatan iyo siddeetanaad oo labaduba xeerinaya xasaanadda mudanayaasha labada gole howdooda iyo naftoodaba waxay sidoo kale meelka dhac ku ahayd qodobka tobnaad ee karaamada aadanaha karaamada muwaadinka soomaaliyeed waxay meelka dhac ku ahayd qodobka shan iyo tobnaad ee dastuurka federaalka kaasoo xeerinaya xorriyadda iyo nabadgelyada qofeed ee muwaadinka soomaaliyeed waxaan mar kale hortiina ka caddaynaynaa in arintaas aan dabagal iyo fiiro gaara u yeelan doono aqalkuna doodiina u bedeli doono naxabteeda tallaabooyin isla xisaabtana uu ku gudan doono waajibaadkiisa gunaanadkii mahad ballaarana usoo jeedinayaa mudanayaasha golaha sharafta leh aada iyo aada u mahadsantihiin kulankeenni maanta intaasuu noogu egyahay waa mahadsantihiin
wahagaaghaana si waliba hayno xubno aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ku hadlayay weerarkii cabdi cawaale qaydiid ee dhowaan ka dhihi magaalada muqdisho iyo saas oo kale miisaaniyadda sanadka labada kun toban iyo siyeedka
صلاة وزكاة حج والشهادتين الأمن جنرال farleejar arwada alaabgelyooga xafiise ii ido ee alla aamin abshirsada iidoysada is aroosamadu waan istareyha arwidiliin oomanayay inbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar baydhowniin kuwaytay alaabwareegwayku oombahi ila walijeeda uurkaana anroona alaab wareeg ebagsee ba'araadan liinka aragna ariitii ada endhigtooba madii uloosee ismootiyoona haato irisuunku bahaanee
wasaaradda arrimo guda maamulka koonfur galbeed weliba sheegday intii dhawaanyo bilaabo doonta dhisowka golo deegaanka degmada baydhabo iyadoo loogiyey intii wasaaradda arrimo gudo maamulka koonfur galbeed oo kaaladaas hay-adda c r d bulsho fara badan eedeen idintu ku saareen dhisowka golo deegaanka degmooyinka xudur iyo berdaale yaa hatu wasaaradda arrimo gudo maamulka koonfur galbeed weliba sheegday intii baraaw iyo baydhaba dhowaan dhisowjo bilaabado doon islamarahantaasna kulunkiiyo luweeldhadaayeen odayaalka dhaqanka iyo ururada bulshada rayidka meel gebageba ay usu marahaya wasiiru dowlaga wasaaradda arrimo gudo maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi maxamed aadan cabdulaahi farey waxaa la heliidhi idaacadda warsan iyo arrimo wasiyo arrimo kale nin faahfaahi بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المسلمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أرتا وعدين العلمية العظيم الوحوة برامج كان برامج دوائي براوع وفي منتهى فريق بيت والجيشة waxa kaloo jira hadda waxaan wadnaa la tashi oo ku saabsan degmada baydhabo beelaha dega odayaashooda dhaqanka aqoon-yahanka xubno isugu jira ururada bulshada ka kooban oo odayaasha dhaqanka ay madax u yihiin meel kasta isbuuc hadda aan ku jirnay kaasoo maraya meel fiican si aan u ogaano wixii caqabaad oo jira dadka yani haddii ay jiraan wax khilaaf oo ka dhexeeya beelaha dega taas markaan qubidno kadib ayaa waxaan rabnaa inaan markaa bilowno sidii maaragtay odayaasha beelaha oo loo soo xareyn lahaa oo loogu samayn lahaa maaragtay aqoon kororsi qabka maaragtay la maraya dhammaanna u sharaxna tan iyo xilligii la dahfuray ma waxaad la kulmayseen oo keliya odayaasha dhaqanka ama kaaba qabiilada la kulmayseen ee haddii aad la kulanteen maxaa idinka soo baxay horta odayaasha dhaqanka keliya ma ahan beel kasta xubno ka kooban maaragtay ganacsatada aqoon-yahanka culamaadudiinka haweenka dhalinyarada iyo dhaqanka ayay iskugu jiraan marka beel kasta waan la fadhiisanaynay waxa tabasho ay qabto yacni habka ay u rabto in wax loo dhiso inta deegaanka degan yani sida waxyaabaha aaminsan yihiin si aan u ogaano oo aynan hadhow u dhicin markii odayaasha laisu keeno si rasmi laiskugu keeno in maarata meeshaas khilaaf uu ka yimaado haddii uu jiro khilaaf barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay siaan bixin iyo xallin khilaafaad si aan u ogaano haddii jiraan wax caqabada oo ku saabsan meelaha dhexdooda si aan gogolinta ugu dhigno oo aan u kulansiino dhaqankooda kabacdi wada hadlaan annagana aan maarata korjoog ugu noqono haddii ay wax ay kala haystaan ama waxun tabasho ay jirto si loo dhameeyo ayaan ka shaqaynaynaa taasoo ah dib u heshiisiin haddii barnaamijkaasoo loogu talagalay dib u heshiisiin haddii ay jiraan wax caqabaad ah marka maxaa idinka soo baxay oo aad la kulanteen muddadii aad odayaasha dhaqanka iyo beelaha aad la kulmayseen waa dareemi kartaa markii maaragtay beel iskugu jirta maaragtay ururada bulshada dhammaan noocyada kala duwan ku jirta markii lala kulmaayo beelaha meeshan degan ama deegaankan oo halkan oo ah caasimad kumeel gaarka koonfur galbeed dadku way fara badan yihiin marka hadda qayb qayb adiga saddex meelood laba meelood camal ayaan la kulanay wixii maanta kasoo baxayna waxaan soo saari karnaa oo keliya markaan soo ganaanidno aan soo gabagabayna ayaan soo saari karnaa hadda weli waa qabyo ma dhamaystirno waayahay imisaa laga rabaa golaha deegaanka ee degmada baydhabo sidaan hore u sheegnayba magaalooyinka caasimadaha ah gobolada u aha waxay leeyihiin toddoba toddoba iyo labaatan xubnood kuwa aan caasimadaha ahayna waxay leeyihin koo iyo labaatan xubnood ee degmada xudur waxaad ka dhigteen toddoba iyo labaatan haddii aan qaldanayn ma caasimadaha koonfur galbeed bay ku jirtaa waxaan ku fahansiiyo waxaan dhahaa waxaad adiga hadda yani saad ufahansi waxa waaye caasimad iyo iyo caasimad gobolada keliyin yani gobol kasta wuxuu leeyahy magaalo madax magaalo madax ama caasimad waxaa tirahdaba caasimad waa afcari laakiin magaalo madax haddii la yihahdo gobolkii wuxuu leeyahy magaalo madax hadda gobolka bay waxaa magaalo madax u ah baydhabo gobolka bakool waxaa magaalo madax u ah xudur sidaas wayaan ka wadaa gobolka shabeellada hoosena magaalo madax waa u ah marka yani magaalooyinka noocaasa aan sidaan kuu sheego magaalo maaxida gobolada ah waxay leeyihin toddoba iyo labaatan xubnood degmada degmooyinka kaleente een aan aan magaalo madaxda gobol ahayn kow ilaa soxon way leeyihin hadda way faantaa bariga waayahay e, sida aada la socoto daydabo qabaa'ilo fara badanaa dego e, xudur iyo berdaale oo aada soo dhisteen e, qaylada ka soo yeertay e, inta badan bulshada waa ay la socdeen e, dadka inta badan waxa idinku tirinayeen idan musuq maasuq iyo ninjeclaysi aada kusoo dhisteen daydabo oo marka loo eego ee degmooyinka ama gobollada kale ka dad badan sidee toddoba iyo labaatan xubnood ku siin kartaan m- suurtagal ma noqon doontaa in beelihii eh, ay ku qancaan Een, horta waxa weeyaan halkan eh, ma aha wax wasaaradda ay goysay maaha waa barnaamijkan waa barnaamij loo sameeyey een, de- maamul goboleedyada shanta ah xeerkan number toban ayaa ayaa maaragta lagu soo qeexay si guud ayaa maamul goboleedyada ay u wadeen waa sharci si guud loo ansixiyey wax koonfur galbeed gaar u ah maahan waa standard ama hab laisla qaatay eh, maaragtay golaha deegaanka in loogu dhiso soomaaliya toddoba iyo labaatan xubnood aad sheegtay ee beelaha degana way ka sii badan karaan marka soo ma imaan karto in qalalaaso kale iyo in wasaaraddii laftirkeeda dhaliil kale loo jeediyo oo dadkiina ay ku qanci waayaan een horta wasaaradda iyadu waa sha- waa shaqaynaysaa oo keliya wax wax qaybsanaya ama isu imaanaya wasaaradda gobashay dhigaysaa way korjoogteynaysaa een maaragtay habka iyo agaasinkay leedahay laakiin qaybsiga sida ku qoran xeerka number toban een qodobkiisa een maaragtay ka mid ah ama number sagaal ama ayaa waxay sab- waxaa ku qeexan in odayaasha dhaqanka oo la tashanaya in maaragtay in- in- in- in xildhibaanada dowlad in- in deegaan doorashadooda ay tahay degmada talbisaya in ay maaragtay ergooyinka iyo waxaas barnaamijhaas ka shaqeeyaan keliya wasaaradda waxay u tahay gogashii iyo isku abaabulkii iyo in waladii maaragtay wada maaragtay wax dheeriya inay la fadhiisato ay kicinayso sidaas ayaa hawsha lagu wadaya waa hawl bulshada ay leedahay wax wasaaradda gaar u ah oo ay u yeerinaysa ma aha waayahay maxaa isbeddel aa ku samayseen ee xanaankii dhismaha golaha deegaanka maadaama degmooyinkii aada soo marteen ee qayladhaan ka soo yeeraysay soo kama duwanaa tan baydhabo aad ku qaban doontaan noocaas Een, horta hal hal xeer baa horta lagu wada dhisayaa Een, midda qaylada ahna waxa weeye sida aan moreysyo hore kugu aan kugu sheegayba waxa la waxa wax qabanaya horta malaa'ig maahan waa bini aadam bini aadamna yacni sida oo oo caadada ama dhaqanka amaba amaba maaragtay eh, jirtaba bini aadam haddii uu wax qayliyo bini aadam kuma qanco annaga shaqada aan wadnay ayagaan u agaasimayna odayaashada qaybsaday haddana eedii waad maqlaysaayo waxaa laleeyahay wasaaraddii baa saan samaysay qof asaga geyriyey oo hawsha asaga geyriyey oo xubnihi geyriyey og xeerada salkeeda soo tartay ayaa wuxuu eedeynaya marka eedda waa laba laba qaybood loo kala qaadaya wax yacni siis rasmi ah oo wasaaradda xubno ka tirsan ay maaragtay ay- ay sameeyeen hadday jirto waxay leedahay meel loola dacwooday leedahay mar horeana dacwad la geyna laakiin waa iska eedeyn un ma ilaa hadda ma hayno wax rasmi ah oo yacni qalad ah oo wasaaradda ay leedahay ma hayno haddii ay jiraanna ee waxa weeyaan maaragtay madaxda naga sarreysa lagu loo dacwoon lahaa yani kiiskaas noolama dhaafeen waa nugula waa nugula qaadi lahaa marka waxaa halkaas wax ka muuqato inay tahay qofkii asagoo qayliyey xubnihii goorjoog ahaa qeybtii iyo kulaha laga siiyey haddana inuu maaragtay markuu bannaanka usoo baxo uu leeyahay maaragtay sidaan kan weeye saan bay noqotay waa biniaadanka lagu yaqaanaayo ma qanco biniaadanku ma qanciyaan waxuu biniaadan qayliya Eh, marka degmada baraawe iyo baydhabo waa dahafurteen ee iminka baraawe iyo baydhabo qorshahooda ma ku wada jirtaan mise waxaad horumaraysin doontaan baydhabo oo keliya kolna hadda baydhabo waa kana gacanta kula jirnay kambaraadana waxaa loo diri doonaa ayaa kolley tiam oo wasaaradda ka socda iyo hay-adii hay-adda fududeynasay kuwaasna insha allahu tacaala hawsheeda waa iyadana waa la- waa laisku garboodi doonaa insha allah baydhabo waa ay ka duwan tahay magaalooyinka kale ee aad dhisaysaan ee baraawna waa caasimadii dowlad goboleedka koonfur galbeed laftirkeeda waa ay ka duwanaan kartaa marka arrinta baydhabo haddii aan ku ha- aan ka hadalno mudane wasiir sidee baydhabo haddii aan waxaan ku fahmay in baydhabo sidee xalkeeda noqon doona baydhabo waxay noqonaysaa eh, magaalo kastana magaalooyinka waa kala dad badan yihiin waxaa laga yaabaa inay kala beeno bataan laakiin eh, xeerka degmadu waa degmo xeerka ilaa iyo laga helo maaragtay durkoob qof iyo cod ah een, waxa weeyaan een, wax maaragtay kala dheerisiin ah lagu samayn karaa ma jirto annagana waxaan raacaynaa sharciga hadda iyo xeerka hadda lagu shaqaynayo unbaa kaas ayo baarlamaanka koonfur dalbeed musu ansixiya unbaa annaga fulinaynaa wax ka dheeriyo jarkeena ka keeni karna mala waayahay ugu dambeyntii sidee ugu diyaar garoobaysaan ee dhismaha magaalada baydhabo maadaama ee baydhabo ay adag tahay dhismaheeda baydhabo dhismaheeda waa waa waa u diyaar garownay imtixaankeena ah Een, insha allah waxaan rajaynaynaa iyadoo ay ka qayb qaadan doonaan guddiga arrimaha gudaha ee baarlamaanka koonfur galbeed iyo wasaaradda iyo hay-adda fugeynaysa odayaasha dhaqanka waa dad waa adiga wax oo mara hose lagu qaranayo maahan insha allah waxaan rajaynayaa inay ku dhamaato fiid wanaagsan oo guul ah dhugunsadayaalkaas waliba hay wasiiru dowla wasaaradda arrimo gudo maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdulaahi maxamed aadan cabdulaahi faray oo nin faahfaahiyay xilliguu isu bilaabado doono dhisowka golo deegaanka degmada baydhabo iyo degmada baraawe
dukaanka qalabka dhismeeda guud new star
golidoli ii miranin qubatay jiraad ogbobshay ii gaanjadismileh waog lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu qulubad wadaw qaldinya saxnya qumnya waalinya maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay oshi maylaka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraada ii dubaysay injeedee danseeha ka gali imboqohoota dibadda ee isku diiwaan geliyey qohoota dibadda inama iska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqi iskorsaaro dib sii sido faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda ad weydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud eliyu star tuuba qashaha handhoortay qeybtiya koowadna xamara yeebaaqa qufaasay safarqa harshay khatartis qatiyoodis qarash qiimah geli adoo qabo banoo macawiista qabto irabakiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan haqobay kan haqobay kaasa qobay kan haqobay ma taro jublihi tafaariikh sifaraas maqaar
sheekh cali waajiise oo ku mid ah culimmada soomaaliyeed ee rooga magaalada muqdisho waliba sheegay inti lan aqbala doona antiyo roogan ciidan anshaqeeyow dalada shisheeye magaalada muqdisho islamarxantaasna dhibaatooyinka jayslan guda dalka sheekh cali waajiise oo ku hadalay xaaladda siyaasadeed ee ka jarta dalka soomaaliya iyo mucaaradada hatiye la kulama haysa dowladda federaalka soomaaliya iyo dhibaatooyinka muddada dheera ka jartay dalka soomaaliya mooshiinka dhowrka jeer la sheegay inti xildhibaanadiiyo ka kusheenan madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo waliba arrimooga si isugu ka hadalay marka dhacdooyinka dhacay hadda masalan arrintii guriga cabdiraxmaan abdishakuur ka dhacdo kaleeto aniga hotel jaziiraan joogay markaas runtii arrin argagax la yeelan waa ma jeclaysan inay saas wax u dhacaan waana sheegay maanta ka dambaysaanba masjid ka sheegoon idhi dowladda waxay ahayd waddo aan waddadaas ahayn inay soo marto ka sahlan waddooyin badan oo ka sahlanaa jira oo cabdiraxmaan haddii loo baahdo maxkamadda looga yeeri karay ama loo arki karay marka runtii dadkii meesha ku dhintana wax aadadaan aad uga naxnay waaye dhalinyaro ahoo iska maaragtay yani habeenkaas inay nabad ka hoydaan ay ku casheeyaan ay kusoo kacaan niyeysta ayaa meeshaas ku geeriyooday isla walaalahood kale soomaaliyahana dilay al-shabaabna ma dilin madfac duulayna kuma dhicin taana runtii dowladda unbaa looga rabaa xal inay ka gaarto waxaana qabnaan kula talinaynaa dowladda inay ku dhiirato in arrintaa la siyaasayna dadkaas yani eheladoodii iyo maaragtay qalbiga loo loo sameeyo oo yani dhiigoodii iyo laga wada hadlo oo aan maaragtay maadaama dad hadda weerar iyagu soo qaadayo weerar ku dhinta dad dilaya aysan ahayn oo gurigooda loogu tegey meeqo bilood ama meeqo sanad ma laga yaabaa ma ka badanba ma in soomaali sii kala fogaataba oo xataa xukuumad cusub la dhisi waayo oo laysku dhibtoodo yaase noo garantay noo noo damaanad qaadayo in madaxweynaha cusuboo la dooran doono uu farmaajo ka fiicnaanayo ama ra wasaaraha imaan doona khayr ka fiicnaanayo soo kama wanaagsana marka isqabqabs inta layska daayo inaan horta bal dowlad aan dhisano horta bal aan dowladnimo soo gaarno xuduudaheena ma xirra dalkii amnigiisa gacanta kuma hayno dastuurkeena ma dhammaystirra axsaab siyaasadoo doorasho gasha ma dhisna dowlad goboleedyada dowladda dhexe iskuma xirra yacni qofka damiir kale marka maanta oo siyaasiga ah oo maanta mooshin uun ordaaya anu waxaan garan la'ahay dalka miyuusan unaxin waxaan shaqooyinkan yaalmaa la qabto marka runtii aniga waxaan is leeyahay dowladduna inay istabartaa la rabaa oo ay markay maqasho mucaarada aysan ka sasin mucaaradiintana waxaa la rabaa inay dowladda u nasiixeeyaan aysan duminteeda ka bilaabin siyaasadda ani kolley middaan janaanka janaan senator cabdiqaydiid haddee waaba sida u sheegay shiikh u sheegayo iyada waaba runtii wejiga hadda ay lahayd waa ka duwanaa wejiga xataa seventeen december oo kale ma ahayno uu ka duwanaayo hadda jananka warqad madaxkamadeed iyo la soo xira iyo saas iyo ciidan dowla iyo ma soo gelinba mana la dhihi karaba nin xasaanadiisuna ay aad u weyn tahay mas-uul qarana waaye isaguna wuu fahmay risaaladaasoo markuu hadlaayay xasaasiyad ma muujin ciidamadaasna dowladdaaba sheegtay madaxweyneha ugu sarreeya ka hadlay inuu kana xun yahay luuna raad joogo sharcina la horgeeyo lana baaraayo yani war madaxweyne wixii ugu sarreeyey waayo udhihi lahaa taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed maaragtay isaguna ustad golod waa ka janaral goledna waa taliya golod waatuu ka hadlay oo yidhi qaarna gacantan ku dhignay waana baaraynaa wax ciidanka soomaaliya shaqo kulahayna ma ahayn waxay ahaayeen niman ciidamo kaleeto oo maalaka wasiirka amniga ka hadlay wasiirka marka arrintaasu arrin khalad ku dhacday bay ahayd ciidamadaasna annagu dowladdan ku taageersannahay in la soo qabto sharciga la marsiiyo ninka odaga oo aad u muhiimka weliba gurigiisa si macno la-aan ku tegey hadday qalad aheedna dee waa loo qiimayn doonaa inay khalad aheed hadday u jeedeenna waa inay qaataan xaqooda midda labaadna anagu marna ma aqbali karnaba sida sheikh u sheegay baan wada qabnaa in ciidamo aan ciidan dowladeed ahayn oo aan istaan dowlad qabin oo aan ta-
بمحمد بمحمد خطر المحامد يعظم وله الشفاعة والمقام الأعظم يوم القلوب لدى الحناجر
toshashka baanashiiba baanashiiba toosha
talow kooyaay talow kooyaay tugsugna koynay tali tusaale waladanin haydi turru kanaysi tooshateedii wantaas kahaayan iyo tabartiyoodla ku bahi sidii basal hambeerka bahoo galay may tooshka baanashiiba toosh iyo baydhowlaha tubi tobanaynay ogaw toshashka baanashiiba tayo may ka deero tabaroola iyo kii tanaad eba toosashka baanashiiba
bananka neebsadi حسنه وجماله Demara.
aw Qoy barteen bahano tinjiraha ingoyba.
ya aw todoba sahamiina mateeglan qaado korna mugdo koy beerta inka dirto Mugdi mugdi leen gurtoon qoy tooshin qaado dareer waa.
haye
dhegeystayaal qiimooyo qadirinta la weli weli noo dhegeysadaa itana warsanradio.com aalada satellite-ki iyo live stream-kana meel kasta isin adduunyada ku rogan yahan oo la darantan siyo tu isii dhibic lamana waliba sahlay anti isin noo dhegeysataan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya hay-adda culimada soomaaliyeed waliba bayaanha ku saartay xaaladda siyaasadeed ee dalka soomaaliya warqada qoraal ee oo ha ku bati hay-adda culimada soomaaliyeed yo waliba lanku hadlay xaaladda siyaasadeed ee ka jarta dalka soomaaliya iyo khilaafka siyaasadeed ee ka dhihi siyaasiyiinta soomaaliyeed warqada qoraale iyo waliba ha jeediyey siyaasiyiinta mucaaradka ee fariina ku-eedan sidii mucaaradnimadiyo yo innagada lahayti to wal dhisaasa balse yo innagana to wal dumyaasa saas oo kale culimada iyo waliba yo ka digana anti abgood sharci aan hayna lan adeegsada dhaaqna ha ku jeediyena isla maraxantaasna shacabka soomaaliyeed aan sheegayna anti la taageer dowladda soomaaliya waana dowladdana kuwaantooda anti ciidankii aan adeegsata siyaasiyiinta mararka qaar dhaliilo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ujeeddo bayaanka culammada soomaaliyeed ee ku aadan khilaafka siyaasadeed hay-adda culammada soomaaliyeed iyada oo gudanaysa waajibka ka saaran ilaalinta diinta islaamka iyo danaha ummadda kana duulaysa axkaamta iyo ujeeddooyinka shareecada islaamka kana walwalsan xaaladda siyaasadeed ee dalku marayo iyo isku dhaca siyaasadeed ee soo noqnoqday waxay soo saarayaan bayaankan soo socda kow culummadu waxay soo jeedinayaan in mucaaradnimadu noqoto mid wax dhista oo ayan noqon mid wax dumisa waxayna ku talinayaan culummadu in la wada tashado laysuna naseexeeyo nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay addiinu annasiixa labo culammadu waxay ka digayaan falalka iyo ereyada xanafta leh ee keeni kara in dalku dib ugu noqdo wixii dumiyey oo ahaa qabyaalad dulmi danaysi qaala sala allahu calayhi wasalam dacuuha fa inahaa muntina saddex culummadu waxay soo jeedinayaan in dowladdu ay dhowrto muwaadinka soomaaliyeed xurmadiisa iyo xuquuqdiisa si cadaaladdu u hirgasho kalsoonida ummadduna u soo noqoto qaala tacaala walaqad karamnaa bani aadam afar culummadu waxay ku talinayaan in laga fogaado isticmaalka adeegsiga awoodda aan sharciga ahayn taasoo dhalin karta dhibaatooyin iyo fitno aan la xakamayn karin shan culummadu waxay soo jeedinayaan waxay u soo jeedinayaan dhammaan siyaasiyiinta soomaaliyeed in ay dalka ka ilaaliyaan faragelinta shisheeyaha ay dhowraanna madax bannaanidiisa lix culummadu waxay bogaadinayaan soona dhoweynayaan dadaalka ay bixinayaan odayaasha dhaqanku si loo xaliyo khilaafkan siyaasadeed toddoba culummada waxay u dardaarmayaan dhammaan shacabka soomaaliyeed inay ilaashadaan diintooda dowladnimadooda iyo waaltinimadooda kana digtoonaadaan wax kasta oo dhaawici kara wadajirkooda keenini kara tafaraaruq iyo khilaaf wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh
بقارك على في الاسمير المويرة
يو الدنيا كورقبة إدون تابس فدي على حكمها مرة ويجي سدي آه إيه إرسوي ماي بقارك قلبت الاسمادة المغيرة مارنا مي هم بيدوا بيدوا بكي هالا رمتاوي جي
guddiga difaaca baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya weliba geega ku shiray magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya yoogana ku hadali xiisado bilig xaawa iyo weerarkii guriga cabdi qaydiid awaale ee magaalada muqdisho dhawaan laka weeraray guddiga difaaca golo shacabka weliba geega kulun aadin hayn uuse ka weeraray magaalada muqdisho kureeda mar shalay uuse baaqidi iyo weerari lahaayeen shirkaasi guddiga difaaca iyo waliba kulinjo geeka waliba ku ka hadlena lama qodob oo shal ee xiisado ka teegan degmada beledhawe ee gobolka gedo taasi oo ndhaxayta ciidanka kenya iyo shacabka deegaanadaasi kureeda markii ciidanka kenya iyo bilaabeen dhisowka derbiga oo andhaxaya soomaaliya iyo kenya dowladda soomaaliya waliba ku hadlay shalgadadowka xayawaanaadka lankasow dudiinka magaalada muqdisho maalmowgii danba waliba laahakabadadaayay hadalhaayowka antii didiinka mise diinka use nagadi koo iid qaaran ah yeedona qeebo shal duwan ee bulshada iyo siwiin an hadal haayeen sheekadaas oo ku saabsanayti didiinka goobo bulshada aniska kuwayasa iyo waliba siwiin lanka hadalhaaye sheekada la xiriirta didiinka iyo anti use qaali nagadi dadka oo markaasi gadadowna qarash fara badan yoo ka biyaayan agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cumar oo warbaahintii la hadalay yaa waliba sheegay intii etashar edaro islamar ahaantaasna langadada kordha haywaanaadka oo didiinka lankasow islamar ahaantaasna tilaabo laku qaado doona lankii laka arago usugu gadado didiin xanaanada xoolaha iskaydaada inaan halkan ka soo jeedino arrin baryahan misla dhexmaraynin oo ah mataqaanaa ku saabsan xayawaanada dalka xayawaan ka mid ah oo la yiraahdo d d shacabka iyo iyo meediyada aanu ka maqlaynay ka ganacsigiisa iyo mataqaanaa baabi-intiisa waxaan annaga amar ku bixinaynaa wasaarad ahaan inay tahay falkaas faldambiyeed faldambiyeedkaas oon ogoleen sharciga dalka iyo qawaaniinta xeerka mataqaanaa veterinary courtka ama mataqaanaa sharciga xoolaha u yaala kaasoo ah diidiinka waa xayawaan dhul gabalsa ka ah hase ahaatee wuxuu u baahan yahay xanaano ka duwan xayawaanada qaarkood oo waxaaway maadaama uu gabalsiya wuxuu u baahan yahay xanaano gooni ah marka isagoo gabalsi ah haddaanu ugu sii darno inuu ka ganacsado waa dembi waxaanu u sheegaynaa dadka ka ganacsanaya ama dadka ku hoolan inay ka waantoobaan ka ganacsiga xayawaankaasi waxaan faraynaa u sheegaynaa hay-adaha amniga kala gedisan ummadda dadweynaha soomaaliyeed guud ahaan inay la dagaalaan soona guddiyaan wax alla wixii falkaas ku shaqaa si wax looga qabto sharcigana loo horgeeyo waxaan kaloo rabaa inaan ku dara halkan controlkiis meelaha u baahan in mataqaanaa laga control waxa ka mid a checkpointiyada magaalooyinka laga soo galo
omo nadiif basura أبوك جيك ترقبوا أصدار تيمال مثلها كانت هذا هو الجديد كأنت لك ورتي ماي ورد ديرين يخرج دواء مثل ما جرمت ma indhoo ku jirinta dharkigii keena dhigadayle بوح أمان هاينا ما جد ما شينك نورا ورا oomo nadiifa laka dhigaysan nuuradi وأما نايف عاصوا ما يفر aasuwaa hadabla mukun haysudee kunkooy unagi oo gaaday oo kun hayta soo hagaaday hayinka dar إذا الموسيلي ويسانا يا يادو لما لما كم هو باكر نص نص جاء لساني لم كنتم قرامة لما هب هو قاعد توب صدقون ما تلاقي سي باكر هان لا ولا ما هب قاعد صدقون بي بس ما تلاقي ما فرق تو ama ما يدو يا أنت وجد الله hadda hagaade poolana ninkana seehiyey
وهاجاك دوسديال ولبا سديرنا كودبكين كدنبو برامج كوكونكا ورسن غدوبيده ديغان جيا بنان روغو كو اه ee deegaanka elbon ee gobolka bokool oo ku hadle tira ciyaal eh oo ha ku roori ama ha ku bugtaali deegaanka elbon oo ka amuudi degmada waajid ee gobolka bokool waanan ka amuudi cudurka jadeecada mise hilmisada gudoomiyaha deegaanka elbon oo ha la xiriiri idaacadda warsan iyo waliba hadalkay ku mid tahay aan magacaysa daamidamse iidan aliyow kuula wali ere waayahay ee mayata marka oo may aha ile markee gudoomiyii eelboong ile markee lahan magacaawiya eelboong ayrow eelboong al-shabaab waayahay ee gudoomiyihii deegaanka eelboong ee gobolka bokola ee ta hatan inta ka suganta
degmada weejid ee gobolka bokola
aa ee deegaanka eelboong may kula dareen deegaanka eelboong nimankii muslim dhibkaha ile marka walyaab anaga umutimilidod walyaab ile marse dhibohay dadka bershay inta asa government haran kusubani oo kaamaan ile marse sidi nabadgelyada iyo onay raasinka walyaalka degmada agala lakasiifade dhowr hareen suubani antikaren ile marki hogaasay bluka jean fardhidan wadanka ile marse nimanka nabaddiidka ile marse eed gumad kulsunkahay waayahay ada marka gudoomiyihii deegaanka eelboong ee ta ee dadkayga dhanka luuq ambahi ee soo ada mas-uul ma ku hayne ha
may ee aan suu biday marka dadkayg luuq ambahi mayse kula darayta xaaladiyo dadka luuq amba ile marse dadki maamulkii degmadaas luugtooga iyo wadariir suugan ena ile marse digdigillan suuga meedhala meeliyo degan ile marse lukogaad wal wali hay-ad ile marse haadan buhayn hay-ado haadan samafalka ana meelajo lokashalga biro ilaa marse kuwa hadalna nabadgelyadana degmada ilaa marse maamulka degmada luug ballanqaad dabcan jero korta baaho xooggan laakiin dhanka baahada hangadaba doonay deegaanka eelbontan iyo xilliga lakiin magacaabay mara seetay
lama jeer iyo seed ile marse marko wal al waliga meelaroga dugdugani marka dam ilaa marse diiwaan ku nadani marna ile marje seeda amingobaha barina hatan diiwaan ku nadani sanadka haaki lamada kun iliti markoo wahayti lamada kun itobada bili afaraad iyo tan markoo ilaahay markee deegaanka eelboong meel ku dhow weelay dheere watana seed labada kun tumon iliti i labada kun tumon i todobada ee ku hadalayd mise labada kun iliti ee ku hadalayd lamaadaba
labada kun tumon ilitiya lamada kun tumon iliti bili koo iyo tobanaad taarik labaatan i sagaal markeeta ilaa markee seed reer waliba nabadiidka meelaroog markadama shal farjeenaatan markadama ilaa marka digaankanagana ciidanka digaannagada digaannagana waayahay e ada sidaa dalka ku dareemahay ee halhamin shaleedee kahooyiti deegaankaas tan i xilligi lakiin magacaaw
aa may aqabada koo hor jirin kollayda ciidan nooba meelan bahaw sideeda dhombena nalabdii walaadii isaaniidis walkasta dhimaatiramta yaan baanta walkastana tanna kolley ciidan meelo ka amargaaday deen olu meelo hooseedan howlgalkii bahayna qaabtiile marjiya nanka howlgala fage wiliile marjiya qaaban qaabadi wanageedya saamaqaadkee waldhimo waayahay e marka lakiin magacaabay soo maka jerne hadalka in deegaanka eelboong aada hureeyas haa marka muddo fara badan a magacaabante ee muddada aad magacaabantana wali kacalay degmada waajida ka dhamaysatay waktiga marka mayn qobati shacabka ballanqaadkeedan suubidi maku mid hayna in deegaankaad seedaso ee nabad inaalolka noolada doonaan deegaankaas inaana seedayo dadka deegaankana hornimo kunoolada kunooladayan ballanqaadkahay walkasteena tan ilaahaya kuwiin hatana qaabanqaabadii hooliye wadana walkastan ilaahay marjiya onu dawlada tiirni xilligii dawladda saamaqaadka buxaan xilligii ilaahay marjiya amarka la nisay ilaahay marjiya unuuna katalaaba qaado kor wallan kushina ilaahay marjiya shuftan buxaan laynagadu kormeen wallashanagadaas marka in dawladda insha allah oo bilay raali kadhig kata gaaban gaaqadii inoo badnaay taa tulluweeda oo bilay amarka marka mandhow ulkan kugobro doono deegaankana galantaa gale nimankan umata gumaaka kaayile marka waalu kugobro doono mandhow daban sidaan hadalka ku dareemay ee dadka aada mas-uulkan haaji waliba roogana degmada waajid ee gobolka boqol oo aada laftirka marta ka eto dadkaas muddadii iyo meeli roogeen tiro intee la-eg horta meeli koyti tiraha tanta waliyata dhulkaas ataku kooya lama kun todoba boqol todobaatan isiyadkoosa ilaahay markay ku duwaangelin xaalad noocay ka noolyihin xaaladiyo kolleyba eed iyo eedaan liidita wadan jifeen aan furnayn adiiba ogtanta xaalada nololeed ilaahay marsiiya eed iyo eeda ilaahay marsiiya liidita xaaladiyo may qorshe ee andhigbi dadkaas inada ee noolaliyo maadaama deegaankeeda lakiin magacabay ada banaanka ku koytay waajid ha ku galay yoon ha ku daba galeen may kiin qorshaysan kolleyba deegaanka degmada weejid oday dhagameed iyo macal gud maamulka degmada may suuban ilaahay markeena isel qaadno oo boos ilaahay markii meelna didi hatana anag wali deegaanka batisleyska naqdo ilaahay markii wal alla wali soo dhaweyn ama lansuubiyo ilaahay markii iyo suubani soo dhaweyntiina helan insha allahu ilaahay raala ka dhiga dawladda koonfur galbeed ama federaalkan ilaahay markii hornaan gasheen yoon dad horaan isala arageen hatana ilaahay markii may eed ilaahay markii baagaan ba optiga anaga ka jira ilaahay markii dadkan dib u digin lan suubi taas hatana xaaladda optiga anaga ka jira waayahay ee wali sheegday intii hadhawaayo la-aan suubi ee daban dadka hadhawaayo mahambane waliha ku roorayna baaha ee dhanka baahadiyo may ku qabateen dhanka baadi ee gobolka weedid adiib ugsantaa hay-ad oo international ay leedahay markii mudan iyo degan injooyaalay degan injooyaalkana wala sidibood afarba wala kala qaadaayo hata kulehay boqol marko hay-adda ilaahay markii marko saddex boqol ee marko boqol iyo mar hay-adda ilaahay markii boqol boqol ko doolar siisiisan ko doolar la siiyo wana sa ku go'an hatana ilaahay markii dadka injooyaalka madafiyona ilaahay markii maalin kasteeda la kormeero hayaan maalin kaste daadidi aruuriyo hayaan marka kolley insha allah hoob ilaahay raalla ka dhigta may eedan rajeena ena waa laguga wada doon sanadka cusub maadaama xaaladaada sheegdi intii xaalad iyo injowlile iyo kanoolayeen ee boqol boqolka dollar isiyo tunka dollar la siyaay ee dhinaga kala jarana ee dadkaas cudurro mise ee walla dilaacay oo dhibaataha ku deertii cudurnan xijiraa waleeraw iheegley yakadhiidi hatan alhamdulilah eed ila ilaa marsiya idaacadan bunhayno dawlado ilaa marsiya koonfur galbeed si federaalka ilaa marsiya enkiseen ada dadkii takhaatiirta galka rogan ada wali ala ilaa marsiya wali tacaalina wayna ka tacaali wali daawo heerbaadiyaal ilaa wayna intooy hatan alhamdulilah kulli sidii hordhaan haytinne ada walaayara ilaa marsiya naasa gaabadi waana qiibta caafimaadka eed ila ilaa marsiya ankiliidid iirta raasinka wadan oo digdeen furnayn adii basalka saas oo wal al wala rahaligada wal fadadan helo korna sidii hada gari kulli adii buksinte ciyaalka jadeecada ka dhiidi siin duwaan gelisinyinada hoos siin duwaan gelisiyin tiradiyo meegeew ciyaalka jadeecada ka dhiidi may waan afartan iyo sagaal qof iyo ku duwaan gelini iyad inuga ku dhimati wala deegaankii dhanba jidcadi toosan ka dhiiday le markii aad wali baraka ahaada iyo ne wali deegaanaada dhaftiyo dhanba jidcada toosan kuwada dhiiday laakiin kaamatay lamka afartan iyo sagaal qofa ku duwaan gelin wali toos ilaahay markin kuntoy siyeedkaas qofna ku dhimadaan siyeedkaas unug markin hadaatan alhamdulilah kolleyba wali ilaahay dawle erya nagadaas aada kolley sidii hodhanhaytanna wanata fulik way kullu jer gudoomiye marka degmada waajid ee gobolka bokool iyo korsaarka etin ee sidaha ta hadalka ku dareemahay ee dadka deegaankana ha bogtaalen qorshe noo ay siin degsan inaysan deegaankii inkanaga tan qorshada noo ogona niin degsan may waan horta wal kasteeba caawa ka tale kolley dawladda ee geelay kuwarsigu hayna ta koonfur galbeed amba federaalka dhanagaasi geelayka kuwarsigu hayna insha allah oo bilaa iraalaka dhikoona cusub howlgal wiinle markii waa lakuku bedeli doono umaleeye baabkaati ku socda rajanta la-eg ku qabta intaada seeta deegaanka insha allah hoof ilaahay raalla ka dhika anna safayle rajifayle ku qab rajifayle boqolkiiba boqol
waagaag dhugunsatayaalka qiimo iyo qadarintale wali dhugunsatayna barnaamijkii kulanka warsan oo uu ka siin saari waana siinla dareeryahay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala tan intii barnaamijkan barnaamijkii dambe unu reedan kulmaana barnaamijka kulanka warsan saaxiibada kulanka warsan oo iska duuban oo siinku ku tabaayan sida iyo hamiin nabad ah